barnaamijka dhallinyarada maanta duhur wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal iyo weliba jimco wanaagsan dhammaantiinba goob kastoo aad joogtaanba waa kowda bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aanu idinkuga haynana barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamij gaar oo nuugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa iyo dhallinyarada haddii ay adeeg damacdo oy suuqa waxu doonto baabuur xawaashi iyo waa inay liifka badisaaye bariiskuna ma fiicno baryahan waaba soo nacay xabxabkii casaa iyo waa inay boorash karisaay alleele waxbaa ka dhacay wuxuu yidhi xabxabkii casaa iyo waa inay boorash karisaay talow haddii xabxab iyo boorash laysku kariyo sidee isku noqon doonaan kaalmii heesaha ayaa iyaguna ka madhnaan doonin heesahan idiin haynana waxaa ka mid a
waxay leedahay cabdixakiin oo meeshaan rabnaanu aadi karnaa waxa aad rabtaanu samayn karnaa sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore sawarkii dunida iyadoo ay soo gabagaboobayso munaasabadda xajka ayaa kumanaan muslimiina waxay maanta gudanayaan munaasabadda dhagax tuurka waxaana maanta oo jimcaha caalamka muslimiinta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidul adxa munaasabadda dhagax tuurka ayaa ka dhacaysa saddex derbi oo lagu magacaabo jamaraad ee ku yaala miina waana mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsan ee xajka inta xajka lagu jiro muslimiintu waxa ay waajibka xajka gudanayaan waxa ayna ku dawaafayaan toddoba jeer kacbada oo ah dhismo uu sameeyey nebi ibraahim ilaahay raalliha ka noqday si loogu caabudo alleh xajka ayaa ka mida tiirarka islaamka waana ah mid ka mid ah ma ku waajiba qofka muslimka ahi inta uu awoodo in uu tago hal mar oo noloshiisa ah muslimiinta caalamka waxay ugu dabaaldegaan ciidul adxa in ay qalaan lo ari iyo weliba noocyada kala duwan ee xoolaha si loogu xuso maalintan sacuudiga waxa uu sheegay in laba dhibic saddex milyan oo muslimiin ah oo ka kala yimid caalamka ay u joogaan sacuudiga guudashada waajibka xajka oo socda muddo shan maalmood ah
maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxay kama jiraan ka dhigtay natiijadii doorashada bishii hore dalkaasi ka dhacday ee guushu ay ku raacday madaxweynaha hadda xilka haya ee uhuru kenyatta maxkamadda ayaa jimcahan maantaa sheegtay inay arkeen waxyaabo aan caadi ahayn iyo weliba kuwo sharciga baalmarsan kuwaasoo dhacay xilligii doorashada islamarkaana ay tilmaameen inay wax u dhimayaan hannaanka doorashada hogaamiyaha macaaridka dalkaasi raila odinga ayaa xareeyey codsi uu rabo in uu meesha kaga saaro natiijadii ka soo baxday codayntii la dhiibtay doorashadii bishaasi ogos isagoo sheegay in natiijadaasi soo baxday ee uhuru kenyatta uu kaga horreeyey hal dhibic afar milyan oo cod ay ahayd mid beena dastuurka kenya ayaa sheegaya in doorasho cusub dib loo qabto muddo lixdan maalmood gudahooda
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta mar kale ayaanu idin leenahay ciid wanaagsan markana kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar oo nuugu talagalnay dabaaldega munaasabadda ciidul adxa oo maanta aanu ku bedelayno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad jimco kasta aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka ciidda waxaa wadajir noogu daadihinaya wariyaasha v o eda sagal siciid faarax oo joogta magaalada jabuuti iyo haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa barnaamijkeennan ciidda waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya aniga oo ah haashim sheekh cumarkood oo ku sugan magaalada boorama iyo sagal siciid faarax oo joogta magaalada jabuuti
barnaamijkeenna maanta waxaannu idinku haynaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin maansooyin jacbur ah sheekooyin xiise leh murti iyo madadaalo يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي إيه وأنا haddii aynu ku bilowno barnaamijkeenna sagaley waxaa barnaamijka qaybtan marti inoogu ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura maansooyinka gaar ahaan kuwa jacburka oo ay dhallinyaradu aad u jecel yihiin mustafe barkad cabdilaahi ayaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka ciidda mustafow maansada jacburka ah ee aad noo hayso magaceed magaciisa waxaa dhahaa but your heart anaa niyadda u sheeg ama qalbigaaga geli wuxuu leeyahay everyday aduunbuu qalbigu kuu diyaar yahay ee moornintii timaadaba xubnuhu way ku sugayaane anywhere dhammaan aan ku qoro waad u qalantahay i love you-da waa taan in badan kuwaa maamuda ee soo amaysi araggaagu dee waa mid arrabe beri baydhku uu go-aan yahay in yarbelii kaadi inta waxaa dhacay dhallinyarada marka ay isla sheekaysanayaan ee isagoo qof hawl ku jiro oo shaqaynaya ayuu qofkii kala jeclaa inta badan waxa weye miscol miscol miscol miscol ku soo celceshaa marka qaar waxa dhacdaba in qofkii uu halku haga soo celin lahaa ee waxa weeyaan ee, telefoonka inay beri baydh buu ugu jira marka wuxuu leeyahay soo amazing araggaagu dee waa mid aan rabee beri baydhku uu go-aan yahay in yarbelii kaadi misirkoolka iga daa anaa kuugu soo shubee but your heart ereygan kuli dhexalgal weeyaan macnaha wax way iga qaada waanadaas iga qaado niyadda u sheeg weeye qalbiga niyadda geli marka ee, tusaalahaan mid kale asagna jiro wuxuu leeyahay gabadhaan qorshaystaan isidhi guriga kugu joogto astaamahan ku xulay baan rabaa inaad ogaataan marka kani waa mid kale qorshe dumar baa leedhaa oo isna naftiisu kiin buu leeyahay uu kooban yahay wuxuu leeyahay gabadhaan qorshaystaan isidhi guriga kugu joogto astaamahan ku xulay baan rabaa inaad ogaataan waa inay ixtiraam gaara iyo edeb lahaatahay lebiskeedu waa inuu noqdaa kii dadkii hore ee kabaheedu waa inuu noqdaan dacaska waaweyne cadarkeedu waa inuu noqdaan waxaan udgoonine marka ay dukaamada gashay shoobinada eegto bootarada madow iyo waa inay beybi gadatahay buuri bootarada madow iyo waa inay beybi gadatahay boqolaal bacmiika ah iyo waa inay baaldi sidatahay haddii ay adeeg damacdo oy suuqa waxu doonto baabuur xawaash iyo waa inay liifka badisaaye bariiskuna ma fiicno baryahan waaba soo nacay xabxabkii casaa iyo waa inay boorashka dhisay buuri dee waxaa saas jacbira Yeah.
alle waxbaa ka dhacay wuxuu yidhi xabxabkii casaa iyo waa inay boorsh karisaay Een wuxuu soo xasuusiyey jacburo badan oo abwaano soomaaliyeed ay sameeyeen talow haddii xabxab iyo boorash laysku kariyo sidee isku noqon doonaan qaabkay u dhadhami doonaan
sagale maanta ayaa ciidahe ma isku karinaaba aynu eegno waxa ka soo baxaa dad badan ayaa isku dayi doona ayaan filaya ciid wanaagsan ayaynu idin leenahay mar kale dhegaystayaal meel weliba ood naga dhagaysanaysaan weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aynu ugu talagalnay ciidul adxa يا شعبي يا أهلي آه يا شعبي يا أهلي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير sagalay ciid wanaagsan waxaan maqlay in waayadii hore dadka soomaalidu ahaayeen bulsho aad u ilaashata sharaftooda iyo karaamadooda gaar ahaan dadka maamulka u haya bulshada taasi oo ay necbaayeen in lagu tilmaamo wax sharaftooda dhaawacaya ama laguba xanto wax aan habboonayn Ee, hashim waa sidaad sheegtay een, qeybta hore ee barnaamijkeena ayaynu ku maqli waraysi aada u xiiso badan oo arrimahaasi la xiriira Een, isla markaana aanu tusaale ugu soo qaadanayno sheekadii een, odaygii suldaan riyanoog Ee, waxaana arrimahaasi aan kala sheekaystay cilmi muuse oo ururiya een, eh, taariikhda iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan soomaalidii hore Een, cilmi yobal waxaad nooga warantaa sheekadii odaygii een, qosolka badnaa ee riyanoog soomaalidu waxay ku maahmaadaan waxaad baratayba waa baaska markaa odaygan oday wuxuu ahaa garyaqaana oday caan beesha ka beelaha degan buu ka ahaa oday garyaqaan oo garta loo dhiibto oo geedka u dhaadhacuu ahaa garta gooyuu ahaa nin laga dambeeyuu ahaa laakiin dee qof waliba cillad buu iska leeyahay intaa yar baa cilladiisu ahayd waa la yar ogaa laakiin laguma caddayn jirin markaa riyaha xageebuu ku nuugi jiray ma xerada arigu geli jiray oo ku dhex eh, jaqi jiray mise banaanadu markii la sii daayay xoolaha la foofiyo markaabuu een, ka daba tegi jiray oo raadsan jiray wuxuu nuugi jiray mar allahi marka la dareeriye subaxiiyo caanaha isagaba dee loo soo lisuu iska caba subaxii iyo cillad waxay ka ahayd markay dareeraan buu ka yar daba tegi jiray luuquu ku qabsan jiray ri markaa kolkaa xabad baa loo dayn jiray naaskeeda oo loodhan jiray ha nuuga ridaa odaygii reerka dee oo reerkiisuunbaa yar ogaa nin qof qof jaarkiina wuu yar ogaa laakiin dee waxa ogaaday markii dambe niman gar adag ay dhex martay iyuu dee markaa ka baqay inuu garta si u rido oo dee uu garta ku adkeeyo iyo ka baqeen marka waxay guddigii bay u tegeen waxay yidhahan odagaasiga cillad weyn buu leeyaho garta nooma galaiyo naga saara maxaa dhacay bay dhahen riyuhu nuugaa bay dhahen subaxii marka la dareeriyo uma ahaa nooma garay gartii marka waxaa la yidhi hebelow lixda subaxnimo waktiga dee aroorta hore salaada dabeed noo kaale halkaasaa odayadu isku wada imanayaan odaganna dee marka barqadii buu dee rida nuugi jiro cillad bay ka ahayd sidan dadka maymka jaadka iyo sigaarka iyo waxba iska kari waayey waxa ay yidhaahdaan waxbay ka qabsataa marka labadii laba nin baa loo diroo layidhi waar odayadii markuu hore u iman waayo odagii wardoo soo eega bal inuu dee odagan riyaha bunuga aada leedihiin odaygii wuu iska socday nimankii waxay tegeen halkii riyaa lagu dareerinaya geeday fuuleen odaygii siduu u socday buu dee ri iska qabsaday markii la dareeriye xoolihii markuu ridii ka haqabeelay ka dhammaysta caanihii ee uu sare kacay u arkay laba ninoo sii socday hee wuu gartay markiiba luuqiiba hoosu cararay raggiibuu la sinmay haddeed inuu gaadho markuu gaadhay in yar see usii wada socdeen ma wada hadalay geedkii dee garta lagu hayay tegeen odaygiibaa markaa hadlay intiina raggiiba hadlay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waxaan leehay buu ihi nin waxaan leehay rag kalena waxaan leehay rag waxaan leehay buu ihi war waxaad aragteen ha sheeg sheegina ninna waxaan leehay buu ihi war wixii uu samayn jiray ha iska daayo guddiganna waar inoo duceeyo garta furay hebelow adaa u weyn aamiin unbu dee yidhi
riya nuug sirtiis waa la helay inuu riyaha nuugo odayaashiina geedkii bay fadhiyaan gartii bay ka sugayaan muxuu isku badbaadiyey markaas si abuu hawshii u xalliyey asowba kan dee gartiiba u sheegayba nini wuxuu samayn jiray hadda ayuu yidhi ragna waxay soo arkeen yina sheegin buuba yidhi kolkaa wuubay qirtay wuuna isku difaaco waaba kan gartii wax u xidhayba dee xaggaa wuu ka xidhayba alla ilaah waxbaa ka dhacay sagaley mar haddii ninkii suldaanka ahaa lagu qabtay isagoo riye caana ka nuugaya kadibna loo bixiyey riye nuug waxaanse aad uga helay siduu u fahmay in raggaasi ay soo arkeen oo arrintaasi sharafdhac ku tahay aad iyo aad haatanna waxaynu jaleecaynaa dhinaca heesaha gaar ahaan fanaaniinta waaweyn ee geyiga soomaalida caanka ka ah sagal yaad inoo haysaa maanta hashima waxaa barnaamijkeena marti noogu ah fanaanka caankaa sidii caliwinkay sidii kusoo dhawo barnaamijkeena ciidda v o eda waan ku dhowahay barnaamijka idaacadda v o a waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada taageeradeeda ah waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo ku noolaada heestee ugu horeysa as leedahay aada nagala qayb qaadatid wallaahi waxaan usoo dooray heesta maanta aan doonaya inaan caweys kaga qayb qaato heestii naankeena weyn ee keenayn oo laxnigiisa aan qaatay oo aan qaatay oo mirahan uu bedelay micnaha nin wariyaha oo abwaan ah cota dheere heestaasaan doonayaa oon aan kaga qayb gala inaan kaga qayb gala caweyska dad walaalo isdilaya dhiiga daatay aan dareemin coladadayo isku duumo kaa dilayso waa dadkaage dunida eegto say u dadaashay maad ku dayatood nabadda doonto ogow dagaal waa dabar go-aage shacabka daalay maad u danaysan waxaa tahay fanaankii ugu horreeyay soomaaliya ee bedela heesta maxaad markaad bedelayseen adiga wariyuhu maxaa maskaxdiina ka guuxay wallaahi anigoo abwaanka runtii abwaanka macnaa dareenk waxaa moodaa dareenka oo dareenka aan anigu aaminsanaa dhallinyaradii dagaalada kadib dhashay iyo kuwa iyagoo yar dagaalka ku dhacay yaan yaan rabaa inaan macnaha ka dhaadhacsiiyo nabadda waxay tahay iyo nabadda waxay macnaha ay xambaarsan tahay inaan mna u sheego ayaan dhallinyarada maadaama ay heestaasina aad ay u jecelyihiin ayaga aawgoodaan u bedelay miraha oo abwaankana micnaha miraha uu iimey oto dheere
Dib u dhiso dadka dhahayo
heestaasi macaan ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii munaasabadda ciidda oo idinka imanaya magaalooyinka jabuuti iyo buurama waxaa barnaamijkeeni la socodsiinaysay anigoo asagal siciid faarax aniga oo ah haashim sheekh cumarkood oo ku sugan magaalada buurama intaynu mar kale kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa ciid mubaarak ciid wanaagsan
وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا
ciroluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisii ciidamantoo kale caruurtiinay ciroluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisii
وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا
camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadnu ahay camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadnu ahay
وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا caalamkaba dhammaan caddaan iyo maadow alle caabuda nabcaanu badan ciyaaraha ku tuma caalamkaba dhammaan caddaan iyo maadow alle caabuda nabcaanu badan ciyaaraha ku tuma وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدا وعيدي عيد عيدا عشيري درس waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba ciid wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkaiga duhurnimo ee dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda yurub ayaa xalay soo xirmeeyey meelo ka mid ah dalalka qaaradda yurub gaar ahaan ingiriiska kooxaha qaar ayaa iska iibiyey ciyaartooy halka ciyaaryahanno kalena ay soo iibsadeen arrimahan oo dhan ayaa waxaa ila falanqeeyey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade mascade haye xalay ee, waa la isboobsiiyey yaa yimid yaase ee, baxay aad baad umahadsan tahay ee, nuur ee, dabcan ciyaaryahanadii ugu muhiimsanaa ee la filayey inay kala wareega sameeyaan oo ay guri bedeshaan ee qaarkood hakad baa galay oo ma aanay dhicin sida cotinho iyo sanchez oo kale laakiin ciyaaryahanada ilaahay hadda wareegay kuwa ugu magaca weyn waxaa ka mid a ee, ciyaaryahan embabe oo kooxda kubadda cagta ee b s g ay amaah uga soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee monaco amahdaasi oo dhigaysa in sanad uu kula joogi doono kooxdaasi b s g kadibna ee, markuu sanadkaasi dhammaado ay b s g bixin doonto lacag gaaraysa boqol lixdan iyo shan milyan taasi oo macnaheedu tahay ee, xilligan iyadoo b s g ka indhaqarsanaysa ueva inay ganaaxadu ay markaan lacagta loogu talagalay mushaarahaan ciyaartoyda inuu siiso lacag ka badan inay kharash galaysana ay diidan tahay marka ee, arrinta sidaas bay ku gashay b s g ee, dhinaca kale ciyaaryahan drink warer oo lester ciyaaryahanadii koobka u qaaday ka mid ahaana chelsea oo in muddo ahba daba joogtay ayaa ciyaaryahankaasi isagana la soo wareegto isna waa la xaqiijiyey ee, hore waxaa toddobaadkan loo xaqiijiyey laakiin aan meel barin ciyaaryahan alex oxlade inuu arsenal ka tegey isaguna inuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee liverpool waa Ee, gartay hase ahaatee ciyaaryahanada aan bixin ee hakadka galay Ha.
haddii aan soo koobo waxaa ugu muhiimsan coutinho oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay raadinaysay oo arrintaasi aanay suuro gelin oo liverpool ee halkaa ugu hakaday ciyaaryahan mahrez oo kooxo fara badan ay doonayeen sida roma arsenal baa ku jirtaana lahaa isna lester buu la sii joogayaa laakiin ninka sheekadiisu ay ugu kulushahay waa ninka la yidhaahdo alexis sanchez oo waaya khasaaro aad moodayso laba kooxood inuu maxay galo.
marka mascadda maxay tahay sababta sanchez uu u aadi waayey kooxdii rabtay ee, manchester city oo ku hakisay ee, maaragtay kooxdiisii arsenal Ee, waa dabcan su-aal wanaagsan weeyaan nuuro Ee, ciyaaryahan sanchez ee, sanad baa uga haray ee, heshiiska uu kula jiro arsenal arsenalna maadaama uu ka diiday inuu la sii joogo waxay doonaysa inay iska iibiso laakiin lacag u dhiganta ciyaaryahankan ay hesho sidoo kale arsenal waxay doonaysay in ay iibsato booska uu ka baxayo ninkii u geli lahaa marka waxaa dhacday in ee, arsenal iyo manchester city ay wada hadleen oo lagu heshiiyey in laga iibiyo manchester city lacag gaaraysa weliba ee, konton iyo shan ilaa iyo lixdan milyan gaaraysa in lagu siiyo sanchez laakiin waxaa lagu xiray ee, shuruud ah inay arsenal hesho ciyaaryahan lemar oo kooxda monaco u ciyaara arsenal waxay dhigtay lacag gaaraysa sagaashan iyo laba milyan oo dollar laakiin ee, weliba waa ay heshiiyeen monaco iyo arsenal laakiin arrinta caabta dhacday waxay tahay in ciyaaryahankii lemar uu taagan yahay anigu arsenal dooni mayo waayo kooxda aan joogaaba ka wanaagsan marka Marka- maxaan ka doonaa buu taagan yahay xaalka arsenal wuxuu marayaa in ciyaaryahanadiiba ay yasaan miya iyo sid waaba dhaafsatan weliba lamaar waa kuyaha labaatan jir oo nin haddana eh, bilmatal messi iyo ronaldo oo kale maahan cidda diiraysa arsenal marka waxaad halkaa Waajib.
dareemaysaa in eh, arsenal ay ku jirto eh, waxa la yidhahdo crisis oo tiimkii ciyaartoydii macalinkii eh, buuq fara badan uu ka dhex caloosan yahay marka Waajib.
arsen wenger waa gartay garagaas lamarka ah- ah weeyaan oo fara waa yahay aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade ayuu ahaa oo ila falanqaynayay xubinta ciyaaraha dhegaystayaal tan iyo kulan dambana nabadgelyo
aanu ciyaarihii iyo nuur xasan nuur intaasi ku dhaafno Een, shirwaca waa ciiddii ugu horreysay ciidul adxa haye ee aad joogta maraykanka aad oo weyn waxa weeyaan waa waxay ii noqotayba maxaan ku dhahanay khibrad gaara iyo waxa weeye waayo gaara Haye.
ciiddii iyo waayaheeda sida kaligaa loo ciido waa baratay sida shaqada loogu ciidana waa baratay dabar nafsak baa laydhaha halkan een, waxaad suurtagala markaad waddanka joogtay inaad aad u dareemayso in farxaddaanay keligaa kuu koobnayn ee lagula qaybsanayo waayeelkii kula qaybsanayaan waalidiintii kula qaybsanayaan qoysaskii kula qaybsanayaan asxaabtii kula qaybsanayaan cid kasta oo aad jeclaydo dhammaan wada faraxsan baad arkaysa farxaddaasi marka waxay farxad guudoo lawada qaadanayay halkan walow laftarkeedaba dee dad badani joogaan oo bulsho badani joogaanoo dee asxaabtii ee maalin biyo- shaqa laakiin markay kusoo aado maalin shaqana kusoo hagaagayso een, walada asxaabtii v o a iyo weliba dad kala duwan oo iyaguba ciidaya aad arkayso ood aad salaadii la tukanayso ood is arkaysaan oo maxaan ku idhahdaa aad wada ciidaysaan haddana waxa weeyaan marnaba waxa weeyaan ma dareemaysid laakiin ma wayse iyada laftarkeeda ku farxad gelinayn markaa aragtid qof aan een, maaragtay aan ka mid ahayn dadka ciidaya maaragtay een, dalkan u dhashay ama dalal kale caalamkaa ka yimid oo intay soo ogaadaan ama wararka ka soo arkaan een, intay ku fakaraan ku dhahaayo cid wanaagsan ayagoo aan aan aada u fahamsan laakiin og in maanta ay tahay maalin ku qaaliya dadka muslimiinta ah aad iyo aad waxa weeyaan wax weynbaa waxa weeyaan waxyaabaha aad ka weyn dareemayso wararkii baa laga samaynayaa waxa weeyaan bulshadii baa loo sheegayaa asxaabtaada iyo weliba cidda gaarka markay ku ogaadaan inaad tahay qof muslina ama maalintaadi ay tahay oo iidaadi tahay way ku imanayaan way ku hambaliyana exactly dadkan waxa weeye waa dad ixtiraam badan oo markaad eegto qadarinta iyona farxaddii kula qaybsadaan bay isku dayayaan xalwadiyaa kaa maqan iyo qaraabisalaanki inta xaafadaha lasoo wareego maaragtay yaa hilibkii iyo ciidan weliba hilibkay aada caanka ugu tahay ha iga soo qaadin bale ciidalada waxaa laydhaha wankii weynaaba waxa weeye birta la mariyaa
abaadsan tahay markana dhinacii heesaha
You could try turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. Cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. I know waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ayaanu dulenahay dhammaantiinba ciid mubaarak oo kullu caam wa antum bikhayr iyo weliba jimco wanaagsan guud ahaana idaacaddayadii duhurnimo intaasaan ku soo gabagabaynaynaa oo halkan si wada jira idinka daadihinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tinu idaacaddan idaacadda xigta isugu imi doonaa afarta galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. Assalamu